kulankan ayaa ku saabsanaa isdhexgalka iyo dib u heshiisiinta bulshada ku nool degmada cali gaduud ee gobolkan shabeellaha dhexe kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka hirshabelle kulankan oo ay ka qayb galeen waxgaradka deegaanka ayaa lagu ammaanay doorka ay wasaaradda ka qaadaneysa isdhexgalka iyo dib u heshiisiinta bulshada cali gaduud gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada cali gaduud jaalle cali maxamed ayaa sheegay in kan maamul ahaan kaalintooda ka qaadan doonaan nabadeynta bulshada anagu nabadu nabadanaas la nuugale nabadu anaga danay noo tahay ummad kasta na danay u tahay nabad haddii la waayo ma salaada la dukaan ma karo caruurta looma shaqaysan karo lama dowlay karo diin lama akri karo sharaf iyo cishi way dhumayaan nabadu waa muhiim nabadanaas la nuugale soomaaliya hore u tiri nabadu waa waa waa nolosha adduunya iyo aakhiro haddaad maanta nabad ka shaqaysana adigaa ku hurdaaya haddaad dhimatana nabadaas adaa ku nafcinayo waa lagaa nabad galay adiguna waad nabad gashay alxamdulilaahi maanta inaan kusoo dhaweyno dowladda hirshabeelle degmada masaajid cali guduud annaga danteena waaye dowladuna daday u baahan tahay iyadana danteeda waaye waxaana naga go-an si aan hagar lahayn in aan u shaqayno u qabano danaha dowladda iyo danaheena ta guud haddii la qabto teenaa kasoo dhexbaxaysa danta dowladda haddii aan saxno dowladda shacabkaa kasoo dhexbaxaysa anagu shacabkeedii aan nahay waana u baahannahay hiil iyo hoo iyo garab istaag dowladeed waa u baahannahay waana waana ku ammaanaynaa runtii haddii naloo soo diray wasiirka dib u heshiisiinta waxay dhadhiloo qajaf qajaf oo carada ka jira oo dhibahoo ka jira ugu dambeyntiin wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka hirshabelle ayaa ugu baaqay bulshada cali gadood in ay ka qayb qaataan nabad iyo isdhexgalka bulshada maalin kale inoo tahay maanta bulsho intaan la eg oo reer masjid cali guduuda inay kusoo xaadiraan meeshaan isuguna yimaadiin ayagoo ka tashanayo ama ka qayb qaadanayo geedi socodka nabadda ee beryaha noo socda marka waxaan leenahay mahaduu idinka gaarto si gaarana maamulka degmadan waa umad celinayna runtii kaalin weyn ka qaatay xaaladaha jira ee deegaanadan ka jira markaan qiimeyno ee meel walba aan ka eegnay waxaa noo soo baxday masjid cali guduud muddada nabadiidka ay ku habsadeen ay ku fadhiyeen iyo saacadaha ay xortahay ama sanadaha ay xortahay laga qaaday inay degmooyin badan ka horreyso saas daraadeed marka lamarwan ay noogu qoran yihiin runtii manaxuma wacyigooda iyo soo jeedkooda aada u sareeyaa marka waxaan leeyahay cid kastee masjidka cali guduud degmadihiisa inay wax ka qabato ku tala gashayna weydiin fududahay waan ugu yeeraynaa annaguna waxaan ka codsanaynaa dadweynaha meesha isugu yimiday inay nabadda taageeraan dib heshiisiisa taageeraan maamulka la shaqeeyaan dowlad dhiska soomaaliyana geedi socodka loogu jiro ay qeyb ka noqdaan marka bulshada waxaan leenahay waa baraarugsantihiin waa baraarugsantihiin ma hurdow haysiina soo jeedka badiya dowladuna waxaa laga rabaa wax kasta oo degmada u baahneed ama meesha laga raba inay soo buuxisana dowladda laga rabaa insha allahu tacaalaa wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka hirshabelle ayaa maalmahanba wada dadaalo ay dib ugu heshiisiineyso bulshada ku nool gobolkan shabeellaha dhexe